waxaa sanadkii saddexaad si joogto ah u socda tartankii qur-aanka kariimka uu taabagelinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayna qabanaysay dowladda xukuumadda danqaran tartanka wuxuu kasoo bilowdaa dowlad goboleedyada ayaga maxaa la lahaay tartan local ay soo qabtaan intii kusoo guulaysta ayaa waxay usoo gudbaan tartanka qaranka marka tartankan maxaa la dhahay waa sanad saddexaad oo maxaa la dhahay joogto ah marka sanadkanna wuxuu ahaa tartan aada u xiiso badan oo aada u qiimo badan marka dhammaan maxaa la dhahay ardaday timid ee maamul goboleedyada ka yimid ayaa ku tartamay marka waxaan rajaynaynaa insha allah tartankan in sanadada soo socda uu ka xiiso badnaan doono haddii ilahay sanadkan waayo marka tartamayaasha ka qayb galay imise ayay ahaayeen
tartamayaasha waxay ahaayeen marka koowaad tartamayaasha kala socda dowlad goboleedyada maamulka khatimo state iyo gobolka banaadir marka maxaa la dhahay dowlad walba ilaa afar qof ayaa ugu qeybgelaysay oo afarta qof ugu horeysa ah marka tartankan wuxuu ahaa tartan wiilashii gabdhahaba ka dhexeeya oo maxaa la dhahay si haddii loo fiiriy wiilashii gabdhaha ku tartamayey si haddii loo fiiriyo dowlad goboleedyadii iyo maamul goboleedyadii iyo gobolka banaadir ayuu u dhexeeyey tartanka marka tartan soomaaliya maxaa la dhahay guud ahaan ayuu ahaa sanadada soo socdana waxaan rajaynaynaa tartanka inuu soomaaliya sii dhaafo ilaa maxaa la dhahay east africa gobollo maxaa la wadana east africa ay kasoo qayb galaan oo uu noqdo tartan caalami ah hadda waxaa lagu tartamaya xifdinta qur-aanka kariimka iyo tajwiidkiisa laakiin sanadada soo socda waxaan rajaynayna insha allah in lagu soo biiriyo tafsiirka qur-aanka kariimka axkaamta maxaa la dhahay sanadkanba kitaab maxaa la dhahay atfaal lahay oo tajwiidka ka hadla ayaa ku jiray tartamada marka waxaan rajaynaynaa insha allah tartanka sanadba sanadkii ka dambeeyay inuu kasii xiiso badnaado waana tartankii ugu horeeyay noociisi away oo soomaaliya ka dhaca haddii waayadii hore ay qaban jireen maxaa la dhahay jamciyaad iyo dad loo kale ay qabanayeen waxaa sharaf aada u weyn ah in maxaa la dhahay dowladda soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tartankii ay taabageliyaan ay hormuud ka ahaadaan waa wax aada loo bogaadiyo o aada u weyn way waayo marka dhanka abaalmarinada iyo sida loo kala guulaystay haddii aad noo soo koobto
abaalmarinada maxaa la dhahay waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa qofka ugu horeeyay wuxuu ku guuleystay ilaa labaatan kun oo dollar marka labaatan kun oo dollar waxaa ka qiimo badan maxaa la dhahay sharafka iyo qiyamka iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyey maxaa la dhahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macalinkiisa waalidkiisa gobolkii uu u tartamayey marka kan ugu horeeyay labaatan uu ahaa ilaa toban iyo shan toban kun saas ayay ahayd marka maxaa la dhahay abaalmarin qaali ah ayaa la guddoonsiiyey waxaa ku guuleystay wiil kasoo jeeda degmada buurhakaba buurhakaba maxaa la dhahay waxay ku guuleysteen tartan oo hay-ado kale ay qabteen oo arkaya igoo ku guuleystay sida salaam foundation camal marka maxaa la dhahay buurhakaba waa sanadkii labaad oo ay si maxaa la dhahay ay ugu guuleysanayaan waaye marka waxaa kasoo jeedaan wayna dad ahludiin ahlu sharaf ah marka buurhakaba in lala tartamo oo soomaalida kale ay la tartamaan aan rajaynayna insha allah oo qur-aanka lagu tartamo tartanka wuxuu kaloo xiisa kusii lahaa sanadkan xafladda abaalmarinta waxay ka dhacday madaxtooyada qaranka ardadaas guuleystayaasha ah waxaa lagu abaalmariyey madaxtooyada qaranka madaxweynaha ay la afureen maxaa lalahay madaxweynaha ayaa ay la sheekaysteen madaxweynaha ayay maxaa lalahay gacantiis madaxtooyada qaranka uu ku abaalmariyey waa markii ugu horeysay oo madaxtooyada qaranka soomaaliyeed xaflad noocan ah ay ka dhacda waaye marka insha allah waxaan rajaynaynaa maxaa lalahay in dadaalada qur-aanka aan sii laba jibaarna dowladda xukuumadda danqaran waxaa ka go-on in diinta ay u khadmaysa oo maxaa lalahay afkaarta qaldan sida khawaarita iyo waxyaabaha maxaa lalahay wadanka maxaa lalahay dhibaatada ku hayana laga hortaga bulshadana maxaa lalahay diintooda loo haga ayaa naga go-an